wararka ka imaanaya magaalada marka ee xarunta gobolka shabeelle hoose ayaa kusoo waramaya in xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin gudaha magaaladaasi waxaana la sheegayaa in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka shacabka oo isku dhinaca iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab uu hadda ka soconayo bayturaas oo ah bartamaha magaalada marka ee xarunta gobolka shabeelle hoose dagaalka ayaa la sheegayaa in hubka waaweyn laysku adeegsanayo islamarkaana al-shabaab ay gurmad helayaan guddoomiyihii hore ee magaalada marka maxamed cismaan yariisow ayaa dagaalkaasi ka warbixiyey waxaana uu sheegayaa in dagaalka xooggiisa uu ka soconayo bartamaha magaalada marka haddana xabad way socotaa gurmad badana hadda u yimid jilib ilaa gendarsha ka yimid saasay tahana shacabkii waa dagaalamaya ciidamada dawladdana waa dagaalamayaan dagaalada hadda waxaan sheegi kara maalta ma sheegi dhaawac dhinacaan hadda ma jiro dhinaceena marka dhinaca kale anaga ma sheegi karna laakiin dagaalka weli waa socdaa markaas magaalada bartamaheeda waa bayturaas ilaa waxaa iska socdaa sanaa meesha la yidhaahdo hotel aaran hotel madiina inta magaalada faras magaalaha iska socdaa dagaalka markaas maya hadda dhinacan dhinacan aniga meeshaa ku suganaayo dhinacan hadda wax soo gaaray male shacabkane wax soo gaaray male laakiin dagaalada hadda way socdaan weli hadda xabadda way dhexeysaa bambo f bambo f wen ay ku dagaalamayaan oo bambooyinkan yaryar caadiga ah marka madaafiic aan isku garaacaya kolleybo marka dagaalka hadda waa socdaa weli ma joogsan kolleybo wixii war ah gadaala kasoo sheegi doonaa laakiin waxaa naga go-an inaan magaalada dhan ka saarno guddoomiyaha magaalada marka oo aan la xiriirna ayaa sheegay in dagaalka ka soconayo gudaha magaaladaasi uu u dhexeeya laba maleeshiya beeleed
dagaalku xalay ayuu bilaabtay ilaa saacadkii ilaa afar saac ilaa hadda xilli ugu dhowna waa dhacay gudaheedana waay marka dagaalkana hadda wuxuu salku ku haya annagu hadda meel hebel ma dhihi kara laakiin dagaal waa soo taxanaa soo jiray oo laba beelood oo dhufay sudur ciidamada aan laga hela qaadin aan lagu guulaysanin oo dhowr sano soo gaari waay marka nasiib darro waay aadaan ugu xunnahay dagaalka noocaas inuu sii socdo oo weli caqliga uu shaqeey waayna nasiib darro waay balse guddoomiyihii hore ee magaalada marka maxamed cismaan yariisow ayaa arrintaasi beeniyey waxaana uu sheegay in dagaalka soconayo oo u dhexeeyo ciidamada dowladda soomaaliya iyo xubno ka tirsan al-shabaab warkaas dad brobaganda wata waaye waad ogtahay shabaab inay xoolaha dhacday magaaladani xaqiiqadeeda dhabta ah adiga waa ka warqabtaa weliyaa tahay waa waraysan kartaa inay magaalada shabaab boonadeeda ka socoto amarkeedaas ka socdo marka dagaal qabiileedna mar horaa la iska dhaafaba dagaal qabiil hadda gobolkan laba sano ka hor ay ugu dambeysay ciddii waxyaalahaas wadana cid oo barabagaada shabaab la jirta waaye isna jalab uma siinayno dagaal qabiil marna ma ogolni mana dhici doono ciidamadan waa ciidama dawladda iyo deegaanka oo isbaxisay oo ciidama shacabkii oo meesha deganaa marka wax dagaal qabiila ma jiraan waxa isdagaalayna waa shabaab iyo ciidanka dawladda iyo shacabka xaaladda magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta kacsan waxaana barakac samaynaya dadka shacabka ee ku nool xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi maadaama dagaalku uu yahay mid hubka waaweyn laysku adeegsanayo islamarkaana labada dhinac ay gurmad dalbanayaan dhanka kalena gudoomiyaha magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose xasan cumar waale ayaa sheegay in dagaalku uu yahay mid xoogan islamarkaana ilaa iyo xilligan uusan joogsan dagaalku xalay ayuu bilaabtay ilaa saacadkii ilaa afar saac ilaa hadda xilli ugu dhowna waa dhacay gudaheedana waay marka dagaalkana hadda wuxuu salku ku haya annagu hadda meel hebel ma dhihi kara laakiin dagaal waa soo taxanaa soo jiray oo laba beelood oo dhufay sudur ciidamada aan laga hela qaadin aan lagu guulaysanin oo dhowr sano soo gaari waay marka nasiib darro waay aadaan ugu xunnahay dagaalka noocaas inuu sii socdo oo weli caqliga uu shaqeey waayna nasiib darro waay iyo dibaan ka soo sheegi doonaa wax dhaawac waa la ii sheegay oo dhinacii dagaalamaya laakiin weli ma sugna waa mar danba arrintaas idil wadaag wadaagi doonaa laakiin waxaa aad iyo aad ugu mahay oo nasiib darraa oo mar walibna aan idaacadda ka sheegnaa waxaas iyo wax la mid ay wax laga soo gudbay iyo dagaal wuxuu yahay waa la arkay marka waxaan cod dheer ku leeyahay dagaalka joojiya lamada dhinac waxaan ugu baaqaya dagaalka joojiya dagaal wiil kuma dhasho waa og yihiin inta la dagaalamaayay sanooyin badan waaye xasan cumar guddoomiyaha degmada marka ayaa sidoo kale dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ugu baaqay inay wax ka qabtaan dagaalka ka socda magaalada marka isagoona sheegay in ilaa iyo xilligan aan wax faragelina lagu sameyn dagaalkaasi mas-uuliyiinta labada dhinacna aysan wax ka qaban dhab ahaantii koonfur galbeed uma kicin dowladda dhexena uma kicin marka nasiib darro waaye marka waxaan baaq usoo jeedinaya dowladda dhexe gaar ahaan inay arrintaas wax ka qabato wasaaradda arrimaha gudaha iyo iyo midii ku shaqa leh marka dhib aad xanuun badan waaye saacaddaa la joogo oo awaarta iyo baahida jirto iyo biyo la-aanta haddana inuu dadka dagaal ku darsamo aad baan ugu xunnahay wixii dhib oo meesha ka dhacan waxaan leenahay bal ilaahay aan dadkii wax gaarinay allah ha caafiyo
xaaladda magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa bilihii lasoo dhaafay degeneyd xilli sanadidii lasoo dhaafay magaaladaasi ay ku caanbaxday dagaalada u dhexeeya beelaha waxaana mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ay hore u sheegeen in arrintaasi wax ka qaban doonaan si aysan dagaalada dadka dhibaato xoogan uga soo gaarin dhanka kalena siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka shabeellaha hoose ayna maanta muqdisho ku kulmay waxa ay ku baaqeen in la joojiyo colaadda kasoo cusboonaatay marka kulan ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen odayaal siyaasiyiin nabadoono xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay colaadda gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan dagaaladii u dambeeya ee ka dhacay magaalada marko kulanka ayaa intii uu socday mas-uuliyiintii khudbadaha kala duwan ka jeedisay ayaa waxay ugu baaqeen beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka shabeellaha hoose inay nabadda qaataan islamarkaana ay dagaalka joojiyaan gudoomiyaha magaalada marko ee gobolka shabeellaha hoose xasan cumarey ayaa waxa ugu baaqay beelaha ku dagaalamaya gobolka shabeellaha hoose inay dagaalka joojiyaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan midnimada beelaha dega gobolkaasi guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada marko waxyaabaha ka dhacdhacaayo oo mar waliba dhacaayo oo wakhti kasta dhacaayo aad baan ugu xunnahay ugu dambaysay xalay iyo saaka iyo maantaba waxaan leenahay dagaalada hala joojiyo dagaal micnihiisu wuxuu yahay waa la arkay cid wax ku keentan lama helin kun sagaashan boqol sagaashan iyo kowdii ilaa hadda cid maanta guulka sheegata lama haayo sidaas darteed waxaan leeyahay dadku inay isbarqabtaan gaar ahaan dirirka dirirta cidda ay ka dhexayso waxaan leeyahay dagaalada joojiya isbarqabta dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho taasuna waxaan ka leeyahay baaqaas aan u dirahaya dadka dagaalamaya wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya macalin axmed maxamed barre oo ku hadlaya magaca wasiirada iyo xildhibaanada kulanka ka qayb galay ayaa waxa uu sheegay in maamulka koonfur galbeed uu ka shaqaynayo sidii loo heshiisin lahaa beelaha dega gobolkaasi waxa ugu baaqay beelaha inay qaataan nabadda oo ay joojiyaan dagaalka waxaa ilaahay mahadiisa oo ilaahay wax loogu shukriyaa beesha bihmaal oo maanta gogol fidisay labaatan iyo toddoba sano ka bacdina tiri nabaddaan ku baaqaynna labaatan iyo toddobadii sano oo dagaal uu socday beeshaanoo meel fadhiisatay oo kaligeed nabad ku baaqday anuga ma xasuusto laakiin maanta waxaan u malaynaa dagaalkii soomaaliya inuu dhammaaday oo maanta kadib weel soomaaliyeed uusan dhima doonin maadaama dadka soomaaliyeed oo ayaga la deggan ay ugu baaqayaan inay nabad ku wada noolaadaan wada hadlaan heshiiyaan is-afgartaan dee ciddii nabad diiddo labaatan iyo toddoba sanaa la soo weli dagaal waxna waa wiil soomaaliyeed lee ku dhimanaya maan wiil waxba ku kordha waayeen qabiil qabiil qabsada waa la waayey deegaan deegaan qabsada waa la waayey dad qabiil la dabargooyo waa la waayey dadka sidii ay u joogaan waxaan codsanayaa maadaama odayaasha dhaqanka ee beeshaan ay ku baaqeen nabad aniga anigoo ku hadlaya magaca koonfur galbeed waa soo dhowaynaynaa waana soo dhowaynaynaa garabna waa siinaynaa xildhibaan haddii aan nahay haddaan wasiirran nahay